بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر alxamdulilah walaalayaal allah subxaanah wa tacaala ayaa maxad dhammaanteed u sugnaatay isugu kaaya keenay beydkiisa annagoo u nimid inaan allah subxaanah wa tacaala aan ku caabudno allahna soo karsiiyey ee jiifkiiiyo hordadii naga soo kiciyey guryihii naga soo waday beydkiisa na keenay na tamkiiniyey ayaa maxad dhammaanteed u sugnaatay uma waxaan u mahad celinaynaa webseydka alithar dot net oo ah websayt khayri ah oo ka shaqeeya arrimaha khayrka diinta iyo samafalka oo insha allahu tacaala barnaamijka noo daadihinaya waxaan taxano noo ahaa oo aan noo soo socday tobankan dambe ee tahajudka aan tukanaynay muxaadaraad musalsal ah oo wakhtiga hadda aan joogno ama bisha ramadaana ama tobanka dambe ama hameenka leylatulqadriga ku saabsan in sha allahu tacaala muxaadaradana waxay daba socotaa muxaadarooyinkaas ayay qayb ka tahay waxaan insha allahu tacaala caawa aanun wax ka taaban doonaa sidii xalay iyo habeenadii hore baan wax oga taabannay habeenka la yidhaahdo leylat اlqadr oo waxa la raadinayo oo loo soo jeedo oo lagu tartamayo uu yahay habeenkaas haleelidiisa sidaa xalaba sheegnay caawa oo ah bisha ay tahay sida annagu xisaabsanaynay toddobiyo labaatan waa arja layaali lileylati اlqadr habeenka ay ugu rajo badan tahay in leylatulqadriga ay ku aadan tahay waa habeenka toddobiyo labaatanka sidaan wax badan hore u soo sheegnayna leylatulqadriga wuxuu ku jiraa bisha ramadaan gaar ahaan wuxuu ku jiraa tobanka dambe gaar ahaan riwaayinku waxay xoog badan yihiin inuu ku jiro tirada isdheer oo witriga ah shafcigana wuu geli karaa waxay culimmadu soo guuriyaan leylatulqadrigu inuusan hal meel iska fadhiyine uu i guurguuro oo habeenba meel uu geli karo sanadba uu meel geli karo marka habeenkan habeenka ugu rajada badan marka la leeyahay waxay culimmadu soo qaataan xadiidkii imaamu axmed uu warinayey asxaabu sunankan ay soo saarayeen abidari laga warinayey wuxuu yidhi ana nabiya sala allahu calayh wasalam jamaca ahlahu wa nisaa'ahu waannaasa laylata sabci wa cishriina xataa khashiinaa an yafuutana suxuur wuxuu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam habeenka toddobiyo labaatan bisha ramadaan ay ahayd wuxuu soo kulmiyey ehelkiisa iyo dumarkiisa iyo dadka cibaado iyo salaad iyo khayr baa loo taagnaa ilaa aan ka baqna buu leeyahay inay suxuurtiiba naga tagto marka insha allahu tacaala caaway hadday ahaydna ilaahay khayrkeeda hana siiyo hadday dambaysana allah subxaanaه wa tacaala hana waafajiyo nebiga calayh الsalaatu wasalaam bishaan wuu dadaali jiray si uusan labaatanka hore u dadaalin ayuu tobanka dambena u dadaali jiray sida axaadiista ay caddaynayso caaisha waxay leedahay kaana rasuulu اllaahi salى اllahu عalayh wasalam idaa dakhala اlcashr axya اlleyl waayqada ahlah washadda اlmi'sar saddex tilmaamood ayay nebiga ku tilmaantay calayh الsalaatu wasalaam tobanka dambe markuu soo galo waxay tidhi axya leyl habeenka ayuu noolaynaya habeenka maxaa lagu noolaynayaa cibaada lagu noolaynayaa salaad qur-aan akhris adkaar iyo tasbiix khayr oo dhan noocyadiisa fara badan ayaa lagu noolaynaya sifada labaad ay ku tilmaantay waa ayqada ahlah nebiga keligiisa iskama cibaadaysan jirine ehelkiisana wuu kicin jiray kaalaya cibaadaystu dhihi jire hordadu ka jafi jire sifada saddexaad ay ku tilmaantay washadda almisar hoosguntiga ayuu adkaysan jiray hoosguntiga ayuu adkaysan jiray maxaa laga wadaa labo macno labadaba way keenaysaayo een, wuxuu kinaayo ka tahay can ictizaali nisaa dumarka ayuu nebigu calayh salaatu wasalaam ka fogaan jiray tobankaa dambe oo cibaadada ilaahay buu u goyi jiray waxay kaloo keenaysaa dadaalka qofkaasi maradu dhexda ku xirtay waa- waa tan dhahda soomaalidu markii wax lagu dadaalayo dadaalkana way keenaysaa marka saddexdaas sifo oo caaisha ay ku ti- ay ku tilmaantay nebiga calayh salaatu wasalaam qof kastoo naga mid ah oo raba nebi maxamed inuu ku daydo calayhi salaatu wasalaam waxaa la rabaa isaguna sifooyinkaas inuu qaato tobanka dambe bisha rabaad markuu la gaaro habeenkii uu nooleeyo eelka uu kiciyo marada uu dhexda ku xirto uu dadaalowa ibnu cumar wuxuu warinayaa radia allaahu canhumaaye wuxuu leeyahay rag asxaabta nebiga ka mida calayhi salaatu wasalaam ayaa waxaa la tusiyey leylatulqadriga ayaa manaam lagu tusiyey fi- fi sabci alawaakhir toddobada dambe bisha toddobada beriya ugu dambaysa leylatulqadrigii inuu ku jiro ayaa rag badan oo asxaabta nebiga calayhi salaatu wasalaam ka mid ah ayaa la tusiyey oy ku riyoodeen nebiga calayhi salaatu wasalaam u sheegeen marka markay tawaaturtay oo rag badan ay ku riyoodeen toddobadaas dam- toddobada beriya bisha rabadaan ugu dambaysa in leylatulqadrigii ay ku arkeen ayaa nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam araa ru'yaakum qad tawaada'at fi sabci alawaakhir waxaan arkaa buu yidhi ru'yooyinkiinna iyo manaamkiinnu inay isku waafaqeen toddobada dambe ee bisha rabadaan ugu dambaysa faman kaana mutaxariihaa falyataxariihaa fi sabci alawaakhir qofkii leylatulqadriga raadinaya ha ka raadiyo toddobada beriya bisha ugu dambaysa xadiidka waxaa warinaya shaykheynka rawa- eh, bukhaari iyo muslim baa warinaya waa muttafaq qofkii raadinaya toddobada beri ee bisha ugu dambaysa ha ka raadiya yuri nabi calayh salaatu wasalaam toddobadii beri maxaa noo dhiman caawa toddobiyo labaatan saddex beri baa noo hartay ama laba beri bisha sagaal iyo labaatan way ku dhammaartaa soddonna way ku dhammaataa ashahru hakadaa wahakadaa ayuu yuri nabi calayh salaatu wasalaam bishu ama waa sidde- sagaal iyo labaatan ama waa soddon marka waxaa noo dhiman waa laba beri iyo saddex beri waa khaatimo waa dabagoosi soomaalida waxay dhahdaa caano daatay dabadoodaa la qabtaa qofkii hore aan u dadaali jirinow war bal hadda dabada qaboo waxa waaye dabagooso khawaatimtaas insha allahu tacaala leylatulqadri inuuna soo dhaafay iyo inuu dhiman yahay midna ma ogin laakiin waxaa la og yahay oo nebigu noo sheegay calayhi salaatu wasalaam habeen kasta oo bisha rabadaan ka mid ah in dad naarta laga xoreeyo habeenka ugu dambeeyana intii bisha rabadaan la soo xoreynayo kale in habeenkaasna la xoreeyo marka ha- leylatulqadriga inuu kusoo dhaafay in kale ma ogin dadaalkana badi habeenkaas ugu dambeeyana gaar si haddii kuwii hore aan lagugu darin ilaahay habeenka kuwa kuugu darawa imaam ulbayhaqi wuxuu werinayaa uu soo guurinayaa oo uu sheegay nin reer banu israa'iil ka mid ah ayaa wuxuu qaatay buu yidhi s- s- een, hubkiis isagoo jidka ilaahay ku dagaalamaya kun bilood ayuu jidka ilaahay ku dagaalamaya se uu uu hubkaas uu sitay baa leh asxaabtu waa la yaabta marka ninkaas cimrigiisa ayay la yaabtay markaasaa ilaahay wuxuu soo dejiyey suuraddan la yidhaha suurat alqadri oo inaa ansal ah oo la yidhi leylat lqadri khayrun min alfi shahr ninkaa kunka bilood dagaalamayey oo kunka bilood cibaadaysanayay hal habeen baad ku helaysaa baa laguri cibaadadiis qisadii habeenkii dhawadaan soo qaadanayna waa xasuusataan gabadhii islaantii dadkii hore ka mid ahayd oo nebigeeda u timid oo ay tihi nebi allow wiilkaygii ayaa iga noqday oo isagoo yar iga dhintay meequu ku dhintay boqol sanuu ku dhintay bay tihi boqol sano ayuu ku dhintay bay tihi waa waa iga noqday wiilkii way murugaysantah markaasuu wuxuu yidhi ma- een, nebigii iska samir buu yidhi waxaa imaan doonta ummad kooda boqol sano gaara la sheeg sheego oo la yidhaahdo alla hebel boqol sanuu gaare heblaayo boqol sanoy gaartay ummaddaasaa imaan doontee iska samir oo iska ajar gurubso way yaabta marka waxay tidhi oo nebi allow ummaddaasi sida iyadoo kale miyay hami leeyihiin oo ay adduunyo u shaqaystaan mise maadaama malakamoodkii uu albaabka u taagan yahay oo cimrigoodu saa u yar yahay cibaado ilaahay uun bay ku mashquulsan yihiin wuxuu yidhi bal annaga waa naga hami badan yihiin annaga waa naga dadaal badan yihiin annaga waa naga juhdi badan yihiin laakiin wuxuu yidhi waxaa la siiyey habeen la yidhaahdo leylatulqadri oo kun bilood ka khayr badan siddeetan iyo saddex sano iyo afar bilood hal habeenoo ka khayr badan baa la siiyey qofkii toban rabadaan ay soo marto oo habeen tobankaa rabadaan rabadaan kasta leylatulqadrigiisa waafaqay oo hab- rabadaan kasta ka helay siddeetan iyo saddex sano iyo afar bilood cibaadadiisa kalena ay u dheer tahay qofkaasi meel fiican buu joogaa oo ummadihii hore uu ku gaaro wa marka haddaba leylatulqadriga calaamadaha aan ku garan karno maxay tahay calaamadaha lagu garan karo leylatulqadriga waxaa ka mid ah subaxii qoraxda ayaa soo baxaysa iyadoon wax shucaaca lahayn malaa'igta habeenkii isdaba maraysa nuurkooda ayaa saamaynaya iyadoon wax shucaaca lahayn oo amoodi baaf ayay soo baxaysaa habeenkaas waa habeen ictidaalu ljawi fiiha habeen jawigu uu degan yahay waay kulaylna maahan qabowna maahan habeen jawigeed uu degan yahay waay ibnu cabaas waxaa laga wariyaa inuu yidhi leylatu lqadri leylatu samixa aliqa laa xaara walaa baarida tusbixu shamsu sabiicataha daciifatan xamraa habeenka leylatulqadriga waa habeen samixa oo sahlan waa habeen furan waa habeen aan qaboobayn oo aan kululayn qoraxdu waxay soo baxdaa subaxeeda iyadoo daciif ah oo tabar daran oo aan nuur lahayn calaamad calaamad saddexaad oo- oo lagu garto habeenkaas waxaa weeye sala- sida ilaahay buu qur-aankiisa ku sheegay salaamun hiya xataa madlaci alfajr habeenkaas waa nabadgelyo wax dhacaya male xataa culimmadu waxay dhahaan dameerka qayladiisu dadku waa necab yihiin xataa habeenkaas ma qayliyaba marka waa habeen jawigiisu degan yahay oo aan dhibaato dhicin oo wax kastoo qof mu'mina dhibaya aysan dhacayn wa haddaba habeenkaas fadliga badan qadarka ugu yar oo lagu haleeli karo maxay tahay qadarka ugu yar oo aad ku haleeli karta waxay ka- waxay tahay salaada s- cishaha iyo salaada subxiga inaad jamaaco ku tukatid waa inta ugu yar oo lagu haleeli karo haddaad taraawiixi ku dartid haddaad tahajud ku dartid haddaad khayrkaaga ku dartid soo jeedkaaga haddaad ku dartid ka sii fiican mideeda kale sidai nabigeena calayh salaatu wasalaam uu ahaa saxaabtii iyo dadkii salafa wanaagsanaa ay ahaayeen waxaa la rabaa qofkii labaatankii hore dadaalkii aad dadaali jirtay tobankaa dambe markaad soo gaartid inaad labanlaabtid inaad labanlaabtid cibaado kastoo aad samayn jirtay midaan waajibkaayo faralkaayo hadde inteeda aan dhaafsiin karin maahane cibaado kastoo sunnayo aad samayn kartid inta bishii labaatanka hore aad samayn jirtay inaad labanlaabtid haddaba qofkii leylatulqadriga la tusiyo maxaa loo sunneeyey inuu dhaho caaisha ayaa waxay leedahay nebiga calayhi salaatu wasalaam waxaan ku yidhi nebi allow leylatulqadriga haddii aan waafaqo oo aan arko maxaan dhahaa leylatulqadriga waa la- waa la ari karaa mana ahan keliya inaad iska dhaadhacsiisii mar haddaadan leylatulqadriga aadan arkin oo aadan ku riyoon ama uusan hor aadan arkin in aa waxa la yidhaahdo aadan leylatulqadri waafaqin in ma ahan taas leylatulqadri shardi maa ciddii ilaahay tuso baa ari karta waxaa la arkayana qof soconaya oo ku imaanaya iyo wax bareegaya maahane waa nuurba sida imaamu nawowiba isagoo yar ilaahay uu ku tusiyo markii taariikhdiisa la soo goorinayo oo leeya aabbihiis laba- a- habeen isagoo yar ayuu aabbihiis wuxuu ku yidhi aabbow habeen ramadaana oo xilli xilliyadan oo kale ah ayuu wuxuu ku yidhi aabbow nuurkan wa- een, adduunkii oo dhan qabsaday muxuu yahay markaasuu yidhi war nuur anigu ma arkee muxuu yahay nuurka aan sheegaysa nuurkan ma- gurigii iyo waddankii oo dhan ifiyey miyaadan u jeedin buu yidhi marka waxaa la yidhi waxay ahayd leylatulqadriga caaisha waxay tihi marka nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam haddaad leylatulqadriga aragtid oo ilaahay ku waafajiyo waxaad tidhaahdaa ducadan akhri allaahuma innaka cafuwun tuxibu alcafwa facfu cani ducadaas ku celceli ilaahow inaka cafuwun adugu waxaa tahay mid dhaafid badan alcafuw ilaahay asmaadiisay ka mid tahay tuxibu alcafwa dhaafida waa jeceshahay facfu canii isakay cafi oo isakay dhaaf wa ducooyinka nebigu alayh salaatu wasalaam maxaa ka mid ahaa allaahuma inii asaluka alcafa waalcaafiyata fi اddiini wاddunya wاlaakhira ducooyinkaas in la badiyo way aad ugu fadli badan tahay marka ducadaas ayaa lagu celceliyaa Allahumma- waa wax yar oo aad xifdin kartid allaahuma inaka cafuwun tuxibu alcafwa facfu canii waxaan ku soo gebagabaynayaa kelimadayda habeenkaas khayrka badan oo nebigu calayhi salaatu wasalaam uu yidhi man qaama leylata alqadri gufira lahu maa taqadama min dembih qofkii leylatulqadriga istaaga waxaa loo dhaafaa dembigiisii hore oo dhan afar qof ama afar qolo ayaan loo dembi dhaafin habeenkaas hadduu habeenkaasoo dhan taagan yahay afartaa qolo maxay yihiin kow caaqu lwaalidayn qofka labadiisa waalid caaq ku ah oo aanu baariga aanu ahayn habeenkaas looma dembi dhaafo labo mudmi lkhamr qofka khamrada miira kan cabba kan ka shaqaysta kan gaarigiisa ku qaada kan u kaalmeeya cid raba ha ahaado qof khamrig lu ku leh asagana habeenkaas looma dembi dhaafo qofka saddexaad waa rajulun mushaaxid qof laba qof oo qalbiga wax isugu haya oo isu caraysan oo aan isla hadlaynin oo isu dubirjeediyey oo midba mid kale farta dhexda uga qaniinayo labadaas qofna ilaa ay ka heshiiyaan oo iska cafiyaan ayagana habeenkaas looma dambi dhaafo qofka ar- afraada ugu dambeeya waa qofka qadiicu rixim ah qofka qaraabogoyskaawa qaraabogoyska aan qaraabada xiriirin oo qaraabada aan ku fiicnayn oo markii la yidhaahdo war hebel ha loo tago ama hebel gurigiisa ha aado la yidhaahdo war kaas naga daaya khayr ma lahane la yidhaahdo kaasna habeenkaa looma dembi dhaafo qaraabadu iyo riximku waa wax aad iyo aad u qaaliya wattaqu llaha aladii tasaaluuna bihi walarxam buu ilaahay marka afartaas qolo midna looma dembi dhaafo haddaad afartaas qolo ka mid tahay haddaba ka dhex bax si ilaahay dembi dhaafkiisa iyo cafgiisa u helisid kuwa ilaahay u dembi dhaafo oo ilaahay u cafiyo oo ilaahay bisha ramadaan uu xoreeyo oo leylatulqadriga uu waafaqo- waafaqa allaha nagu daro hada wabillahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wbarakaatu الحمد لله ثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا الله اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا الله اللهم وفقنا ليلة القدر يا رب العالمين اللهم اعت رقابنا ورقاب والدينا من النار اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة اللهم ول امورنا خيارنا ولا تول امورنا شرارنا اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا اللهم الف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام يا رب العالمين اللهم أسقنا الغيث والرحمة ولا تجعلنا من القانطين اللهم أرسل السماء علينا مدرارا اللهم أرسل السماء علينا مدرارا اللهم أسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا سحا عاما طبقا مجللا إلى يوم الدين اللهم أسقنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا يا رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الفاتحة